بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعدى وكل شيء بأجل آه، run ahaantii dareenkeyga markaad i weydiiso wax la cabiri kara maaha waxaa dhacay waa musiibo qaran ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay waa shuhado waaye man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waxay gelayaan shuhadada dadka lagu sheegay Eh, intii geysatay xasuuqaasna ilaahay baa sheegay man qatala nafsan bigayri nafsin man qatala mu'minan waman yaqtul mu'minan mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalida sadaqa allahu alcadiim intaa kadib arrinta dhacday waa masiibo qaran way nagu dhacday wixii naga dhinta noo soo noqon maayaan hantidii naga burburtana noo soo noqon mayso waxa hanti burburay waxa naf go'day iyo waxa hanti burburay iyo inta maskaxiyan uu dhaameejku u soo gaaroba wax la qiyaasi kara maaha runtii aad baan uga tiiraanyoonaynaa aad baan uga tacsiyeynaynaa madaxda qaranka baan u tacsiyeynaynaa intii ahalkoodu halkaa ku dhimata baan u tacsiyeynaynaa iyo saaxiibadood guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ayaan u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay waxa muhiimka ahi wixii hadda ka dambeeya waxaa weeyaan sida aan ula dhaqanno ummad aan qadiyad lahayn ma dagaalanto tani waxay noqon kartaa qadiyaddii lagu dagaalamayay in gumaad laga dhiidhiyo in go- in go'doon laga dhiidhiyo in la go'o oo nala gumaado in laga dhiidhiyo waa qadiyad noqon karta in lagu dagaalamo soomaalidu mar kastoo ay dagaalamaysa waxay ku dagaalami jireen qadiyado axmed gurey ka soo bilow wuxuu ku dagaalami jiray difaaca diinta iyo dhulka marka uu ka talinayay sayid maxamed cabdulle wuxuu ku dagaalamayay waddaniyad iyo xorayntii dalka dagaaladii kale aan galna waxaan ku dagaalamaynaa dagaallo waddani ah cadowgii maanta gudaheennuu ka dhashtay ilmaheenni baa ayagoo qarxaya naloo soo dirayaa naxariis la'aan aan adduunka ka dhicin weeyaan waxaanoo kale aayadana arrinta dhacday daraad afar iyo tobankii oktoobar inaan qadiyad ka dhiganno aad bay muhiim u tahay oo ummadda lagu dagaalgeliyo hoggaankas hoggaanka sare ee dalka waxaan leenahay fursad baa la haystaa maanta dagaalka kan loogu bedelo dagaal shacbigu uu ka qayb qaato shacbigu maaha inuu la- in la yidhaahdo keliya magaalada gudaheeda kasoo bixibixiya ee meelaha ay joogaan in loogu tago oo shacabka la horkaco ayay fursad u tahay waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa hoggaanka sare dalka inuu ka faa'iidaysto arrintaa qof kastoo soomaaliyeed oo muslima maanta waa diyaar qodobka kale waxaan leenahay soomaaliyey wax kale waa lagu kala aragti duunaa karaa siyaasadda waa lagu kala aragti duunaa karaa laakiin in cadowga kan layska xureeyo na gumaadayo laguma kala aragti duunaa karo male cudurdaar ma laha in cadowgan layska xureeyo laguma kala aragti duunaa karo yaan la siyaasadaynin yaan la shakhsiyadaynin yaan cid gaara lagu eedin sax waaye mas-uuliyadda cid baa noo haysa ha la kaabo marka een, t- Halla ma dhihi kaabo.
karaa taliya een, in gaari xamuul ah dad shacab ah in lagu dhex qarxiyo waxay ka turjumaysaa in dagaalka keliya uusan ku socon dowladda balse uu ku socdo shacabka
dagaalkani dowlad kuma socdo annaga waa ogeyn Eh, tilmaamooyin badanna hore waa uga bixinay exambulis badan amba tilmaamo badanna way jiraan nimankaani ujeeddadoodu waxaa weeyaan shacabka in la xanuunjiyo si shacabku dowladda ugu kaco shacabkii oo la baabi'iyey dowladdoodii uu dumiye haddana marka laba khasaare meesha ka dhacdo markii shacabkii xan- ay xanuunjiyaan oo dowladdii ay sh- ay ku kacaan uma ay- ay- ayaga isku mashquulaan dowladdii lagu kaco kadibna ayagu ay la wareegaan meesha oo waddanka ay la wareegaan marka shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan arrintaa waa inay ka dhiidhiyaan waa inaysan ku hadlayn askariga meesha jooga oo waddada joogaahi horaan usoo xukumi jiray keligii kama hortegi kara arrinkaa waa inuu shacabku haystaa shacabku inuu soo baxo askariga indho u noqdo weeye askariga kale ka dagaalamaya baadiyaha in shacabku biyaha ka daba qaado waaye culummada soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxay joogtaa meeshii ugu muhiimsaneed oo laydinku dareemi lahaa inaad gudanaysaan kaalintiinna culammada soomaaliyeed waxaan leennahay dagaal diineed waaye dagaalka lagu jiro dagaalkan kale waxaa looga adkaa karaa in dagaal diineed lagu qaado dadkii dagaalka diin u beddeli lahaa oo askarta iyo dadka dagaalamaya la hadli lahaa ee, inay shuhado yihiin hadday dagaalamayaan dadkii u sheegi lahaa adinka waaye hoteellada ka soo baxa masaajidda khudbadaha laga akhrinayo ummadda ha looga sheego waxa jira ciidamada xarumaha ay ka dagaalamayaan iyo dhufiisyada ay ku jiraan ha loogu tago halkaa ha laga wacyigeliyo waxa qadiyadda ay ku dagaalamayaan ha loo sheego shacabka ha lala hadlo waxaan kaloon la hadlayaa dadka aqoon-yahanka ee wax qora haddaadan arrimahan waxba aadan ka qorina waxaad qori lahaadeen ma garanayo wax ka qora dadka telefishinada ka hadla ee ayagana dadka hadla ee barnaamijyada ka dooda haddaadan arrimahan ka hadlina oodan ummadda u sh- u sheegina oodan wacyigelina ma aqaan waxaad ka hadli lahaedeen idaacadaha gaarka loo leeyahay iyo ida- iyo- iyo idaacadaha dowladeedba arrimahan isku mid ha ka noqdaan nin mucaarada iyo nin muxaafida arrimahan isku mid ha ka noqdaan nimanka kani waxay u baahan yihiin in layska xureeyo intay meel ka mida dhulka soomaalida haystaan sidaan waa nagu soconaysaa inay afgooya agtiisa noo joogaan iyo toorotorow ee halkaa laga soo rara gawaarida maanta tanaa dhacday berri mid la mid ahaa dhacaysa midda kale mid la mid ahaa dhacaysa ilaa ummaddii ay niyad jabto dadkii qurbaha ka soo noqonaya ay niyad jabaan ummaddii waddanka maalgelinaysa ay niyad jabto la kala shakiyo dadkii kala shakiyaan la kala cararo meeshay u socdaanna waa halkaa inaan isku duubannahay shacab iyo dawlad aan tusinno inaan arrintooda dagaalkooda la siyaasadaynayn oo hal miqaanad looga soo wada jeeda aan tusinno in layska dhicinayo aan tusinno madaxdana waxaan leennahay markaanoo kale shacabka dagaal ha lagu hoggaamiyo qadiyadaha kaloo jira ha la xidho aan u soo jeesanno waxyaabaha kale faadfaadka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku celinayaa ummadda soomaaliyeed waa meeshii ay ku midoobi laheyd maanta dhallinyaro soomaaliyeed baan arkay oo mutadawiciin oo shaqaynaya oo siday u shaqaynayaan runtii in soomaaliya marxalad cusub gashay ay ku barayso aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Een, waxa uu ahaa kaasi taliyaha taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan tuur yare oo muujinaya dareenkiisa iyo aragtidiisa een, qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska zoobe waxaana uu soo jeediyey in ay tahay in loo midoobo een, sidii laysaga dulqaadi lahaa dhibaatada maleeshiyada al-shabaab